aad iyo aad baan oon ugu faraxnay meel kastoon jirno dumarka iyo hooyooyinka iyo dad walba mar walbaba haddaan hooyada horta waxba gardaadin waxma gardaadsamaan xasan cali qarra hooyaa soo gardaadisay waxna soo bartay madaxbaanka farmaajo isna hooyaa wax soo bartay nin kasta oo dalka soomaaliya wax ka noqda hooyaa soo gardaadisay marka anaka si fiican baan hadda aragtidanada aan uga dhaqay qaadanaynaa baalkii sheeg soo dhaweyntii codka u nagu siyaadiyeyna aad baan usoo dhaweyneynaa waxaan usoo dhaweyneynaa in uu yiri meel hoose dadka ha ka fiirine meel sare iska fiirish waxaan jecelnahay oon jecelnahay oon jecelnahay annaga urarka hooyooyinka haddaan nahay iyo gabdhaha aqoon-yahanada iyo meel kasta oon joogno inaan isku xirannahay baan jecelnahay waxaan jecelnahay inaan doorashada soo socoto haddii allaha awoodala ay noqoto inaan ka qayb qaadano waxaan jecelnahay haddii allaha awoodala ay ogolaato inaa ama ra-iisul wasaare musharax u noqono ama aan ra-iisul wasaare baalka isha madaxweyne aan u noqono musharax oo aanan marlayba aanan iska dhiginin dad hoose oo anaku aan xibintanadii aan hahayn aan buuxino boqolkiiba soddon bayada boqolkiiba afartan iyo shan aan ka dhigano haye ma ka soo bixi karaan hablaha ha way kasoo bixi haddii la karaan doorto gardaadinta gabdhaha soomaaliyeed meel walbay joogaan ayagaa xilka gabdhaha dadka ayagaa saara ayagaana ka dejiyey Aya.
xilka ayagaa saaray xasan cali kayre ayagaa u- ugu shubay codka annakuna insha allah ayagaa noogu shubi doono codka wayna kasoo baxayaan gabdhana codbaanka la gardaadiyo hadeertaan meel kastay jiraan maraykan bay jiraan holland bay jiraan ingiriiskay jiraan soomaaliyay joogaan maagaan wax baran ma jirto waa kaasa marka waxaan ugu baaqaynaa gabar kasta aqoon-yahana oo soomaaliya me- oo soomaaliba u dhalatay in ay kor u istaagto baan codsi aan u samaynayna ayagana inay intay istaagaan ay doorka aan ku leenahay ee ka qayb qaataan haatan oo la joogo haweenka soomaaliyeed door intee la eg bay ku leeyihiin dowladda een, soomaaliya hadda doorka aan ku leenahay inkastoo ba- aalaaba ayaamahan dambeeto dardargelin xaaladda xowli aan soo yeelano ilaa bilahan dambeeto awal waxba maanayn laakiin hadeertaan boqolkiiba shan iyo labaatan baan ku leenahay waxaa hadda naga maqan waa shan inkastoo hadeertaan aan jecelnahay inaan si fiican doorka naga u buuxino meesha ay nagu leeyihin soddon baad hayne inaan konton ka dhigano lixdan ka dhigano ragga ka sara marna maaha inaan ka hoos marna hadda uma rajaynayno marka haatan haweenka soomaaliyeed oo ku sugan dalka soomaaliya intaan kuwa dibadda jira la gaarin ayaga hami intee la eg bay ka qabaan
hami intay leegyihiin ay ka qabaan aad iyo aad bay waxay ka qabaan hami in aan ka qayb qaadano aniga hadda kaas ahaan waxaan kaala hadlayaa degmada caawudaaq baan kaala hadlayaa gabdhaha degmada caawudaaq jooga oo aqoonyahanada ah waxay rajaynayaan soo socda haddii alla idmo doorashada soo socota inay si door la-aan uga qayb qaadanaan aad u rajaynaynaa gabdhaha caawudaaq jooga oo aqoon-yahanada ah oo brofesorada ah oo wax soo bartay oo jaamacadaha ku jira waxaan jecelnahay inay hadda si fiican doorashada aan uga qayb qaadanaan jecelnaha degmo kasta oo noo dhow iyo magaalo kasta oo noo dhowna waxaan ku- oo codsi ugu waxaynaya oon aan aad iyo aad waxaan ugu hambalyeynaya inay iyaguna kor u istaagaan oo doorka ay leeyihin ay ka qaataan gabdho haatan doorashada soo dhow oo wakhtiga labada kun iyo labaatanka dhici doontaa ma isu diyaariseen masaacida haddana u diyaariseen ma jirtaan mase maba ku haminaysaan inaad ka qayb qaadataan waan isku diyaarinaynaa waana isku diyaarin doonaa insha allah mar dhowna waxaan kusoo siin doonaa waraysi dadkii aan gabdhihii doorashada nooga qayb geli lahaa iyo waraysiyaashoodii insha allah waa isdhexgalaynaa gabadhii aan u musharax ka dhiganana iyo gabdhihii oo la tartami lahaana waan keensan doonaa waa ina soo hadli doonaa idaacad kasta iyo midiya kastana waan ka hadli doonaa marka haatan oo oo haweenkiina ololaha wada intee ayadan tihiin ma waa hal caawud aqbasaad ku kooban tihiin mase waad ka badan tihiin meel kastaan joognaa caawadaaq maxay tahay caawadaaq way joogaan ee, gaalkacyo way joogaan burcel way joogaan bismareeb way joogaan xeraado way joogaan galambal way joogaan muqdisho way joogaan dal kasta oo soomaaliya way joogaan gabdhaha ololo aad ay hawlo ayna wadaan ma isku xihan tihiin maaba marka waan isku xiranna haa waan isku xiranna afar iyo labaatanka saac waa wada shirnaa waana isku xiranna haye maxaad kula talinaysaa hablaha soomaaliyeed oo ayaga oo aan waxaas kaba warqamin oon ku haminayn oon ogeyn gabdhaha soomaaliyeed aan ku hadlayn oon ogeyn waxaan ku wada talinayna horta kow marka horeysa guriga aas-aas haddaan laga soo bilaabin kor uma dhismo waa inay horta aas-aaska soo bilaabaan oo ay marka horeeto bulshada iyo dadka iyo waraysiyaasha ay qaataan marka labaadna waa inay waxbartaan gabdhuhu markay waxbartaan oo guriga hore uga baxaan bay wax qabsan karaan